maxamed xuseen geldoon waa nin toddobiyo labaatan jir ah oo dhowr jeer isku dayey in uu u tahriibo yurub balse ku guul daraystay dhibaatada rafaadka badan ee sannado badan oo kaga luma cimrigiisa kadib waxa uu dib ugu soo laabtay somalilan isagoo go-aansaday inuu dhallinyarada ka waaniyo halista tahriibka maxamed waxaa taariikhdiisa tahriibka oo loogu magac daray carada ayaan dhunkanay ka qoray maxadka caalamiga ah ee dooxada rifti buuggaasi oo maanta la daabacay ayaa sahre ciidla nuur waxa ay ka wareysatay maxamed dhibaatada uu kala kulmay tahriibka
markii hore waxaan ahaa ardaydii labadii kun iyo lixdii iskuullada secondaryga ka dhamaysay magaalada hargeysa markaan iskuolka secondaryga dhameeyey waxaan tegey etoobiya caasimaddiisa addis ababa anigoo markaa raba basbor kenyaata samaysto si aan hindiya u tago oo aan jaamacad dabadeed u tago arrintaas waxa aan kala tashaday faaamligayga waxayna igula taliyeen inaan iska daayoba jaamacaddaas oo aan maraykanka tago oo qurbaa iyo qalqaaliyaan iyo dhoof oo aan halkaa waxna ka barto shaqana aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo marka halkaa waxaa ka baxay h meesha ka baxay hankaygii ahaa inaan waxba ka barto india sidaasaan markaa dhoofba ay galay markii aan etoobiya tegayba ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waktigaa qoys aada u tira badan bay ahaayeen marka qoysaska aadka u tira badani waxay u wada joogeen meesha inay dhoof qeybbaa falayga sugayey oo diyaaradda u sugayey marka hawshaas annagoo meel fiican noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo layidhi dhiig baa la qaadayaa rajadaa dhoofkaasina sidaasuu ku baabacay kadib markaa maxaad go-aansatay xaggeed se u dhaqaaqda runtii dadku way kala duwanaayeenoo qeyb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxdo lagu horanayo aad ninkaas buufs baa ku dhacay markaa dadka weydiiso hebel maxaa ku dhacay iyo qeyb koomo gasheega way jirtay laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo waddo kale waddadaa dheer saxaraha la maraya ee badda la maraya ee taxriibta waan go-aansaday anigu kawdhe waan gartay socdaalkaas waxaan bilaabay labada kun iyo sideeda sidii aan moodaynin markaan gudagalay may noqone waxay ahayd waddo adagoo dhib badan ha ahaatee waxaan go-aansaday waddada taxriibta ah ee dheer ee darxumada iyo dayaca badan leh waan gartay marka safarkii kenya suudaan baad ku tagtay suudaan maxaad ka raacday libiya iskuulkaa xidhiiriyo walaalaan iskuulkaa xidhiiriye marka hore nairobi baan ka tegey go-aanka markaan qaatayba uganda iyo nairobi bilowgii taxriibtaba taariikhda way adkaydo waxbaa nagala kulmay laakiin waktigu iska kaabaya saa darteed markiiba haddana uganda markaanu tagnayba waxaanu tagnay waxaan uga soo gudbina gudubnay suudaan runtii inta ad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxda markaa dad baa jira taariibta ku shaqaysto intaaba kaaga dhigaya wax weyn lacag badan kaa qaadaya nolol dayaco oo dhib badan oo aada u mushkilad badan ku gelinaya adigu suudaan baanu galnay markaan uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa marka socdaalka iyagu saas uu socday waxaan ku soco jirnay dalka libiya inagoo saxaraha markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey saddex jeer waan gartay marka libiyaad ka baxday baddaad raa dooni ka raacday talyaanigaad usii socotay maxaa dhacay run ahaantii waxyaabaha dhacay dee kusoo koobi karo oo saxaraha waxbaa naga qabsaday badda waxbaa naga qabsaday dhibaatooyin baa naga qabsaday dalka libiya laftarkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday jeelasha aanu galnay dhibaatooyin baa naga qabsaday marka runtii waa waxyaalaha aan ka seexan kari waaye kamid tahay waxyaalaha igu kalifay in aniga oo dalka kusoo noqday oo kasoo noqday intaas oo kun oo kilomitr aan har iyo har iyo habeen uga nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibaysa ee soomaalida aan waxa kan idhaahdo intii tabartayda uga jooji oo waxay u kalifay xitaa buuga kanaan hadda qoray inaan qoro buugga markaa waxaad ugu magac dartay ciiddaan dhunkaday ama dhulkaygii baan dhunkaday waxaan kasoo degnay berbera oo waktigaa aan imi airportka hargeysa mau shaqaynin berberaanu kasoo degnay berbera markaan kasoo degnay adigu waad dareemi kartaa qof dhibka intaa leeg soo maray saxaraha asxaabtiisii ku waayey badda dhalinyaraha ay wada socdeen ku waayey jeelal badan soo maray intaasoo dhibaato a soo maray oo intaasba ay ugu wacnayd waddankaagii ma joogtid iyo waa lagu gumaysanaya oo soo maray magafe oo dhalinyartii asxaabta aanu ahayn aanu isgaranaynay qeybtood markay lacagta waayeen tijaabooyin masaabiir iyo dubayaal laysugu garaacay qofka intaas soo maray markaan qiyaasay yurub waxaa yaala dalka waxa meeshaan xaaladeed ku sugan tahay maalintaan dal dalkay kasoo degan waxayd maalintii igu farxadda badnayd berberaan kasoo degay maalintaa waan xasuustaa aniga keligay maahayne dhalinyaro kale oo baanala socotay iyagooda xaggaa ka yimi ee ku sheegmaaye waan ciidaan dhukanay ilaahay baan u sujuudnay ciiddaydaan dhukanay ciiddayada sharafteeda iyo qiimaheeda ayaanu soo baranay oo tacliin baanu soo maray aan ciidinala arag oo aanu runtii aanan labaylaawaana waan gartay marka saddex jeer lagu soo celiyoed libiya dhaaf weyday goormaad go-aansatay inaad waddankaagii ku noqoto sideedse ugu soo noqotay ma cid baa gacan ku siisayoo dib baa laguu soo celiyey bal arrintaana nooga sheekee walaal dalkaagii aada xorriyadda ugu noolayd ee ehelkaagii iyo qaraabadaadii iyo dadkii aada isku diirka ahaydeen ee lagu sharfayay maxaad kaga timi haddaad maanta si maxaad ku sugan tahay markaa go-aan baan qaatay ah in aanan kusii noolaa nolosha tan ee aan ku noolaado dalkaygii aan ku noqdo dhaqaale aan doonta ku raaca markaa waan haystay laakiin maan dana inaan doontaa raaco marka dhaqaalahaan haystay baan anigu kursaanba baxay toos baan diyaaradda soo raacay oo aan halkaa aan kasoo degnay airportka berbera marka gabagabadii baynu joognaa maxamed hadda wacyigelin baad wadaa ma cid baa garab kugu siisa mise si iskaaya baad u wacyigelisaa fariimahaagusa dad intee leeg bay gaadhaan oo qaab noocyoya dadka u wacyigelisaa hadda sahray markaan soo noqdayba dadaalka wacyigelinta waan bilaabay waxaan sameeyey local injooyo ka hortaga arrimahaas wax badan oo dadaal ah baan sameeyey oo aan rabo inaan arrimaha kaga tago ama local injo ha ahaadaan ama ha ahaadaan bulshadii aan markaa wada joogno meel kastay tahayba laakiin garabka ugu weyn waxaan ka helay waxa weeye hay-adda cilmi baarista rifty valley institute oo ah hay-ad caalamiya oo cilmi baaris iyo research ka samaysa africa oo dhan waxay ka qayb qaateen in ay damaano qaadaan inay buugaygaa inay ila sameeyaan oo meel la gaarsiiyaan aan tarifka kaga wada hortegayno ay dhinacooda ka dadaalayaan buugi translation bay ku sameeyeen oo english bay ku qoreen aniguna buugga soomaaliga isaan qoray waxay gaarsiiyeen heer uu buugi noqdo buug internationala
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen goldoon oo ka waramayay waayo aragnimadiisa dhinaca tahriibka sahre cidlo nuur ayuu u waramayey